haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington caasho ibraahim aadan caashcuud ayaa inala socodsiinaysaa
idinku hayaa la yaabka qabsaday ganacsade soomaaliyeed kadib markii salaad uu ku xirtay meel wadada dhinaceeda ah isagoo sallina ka dhiganaya shaarkiisa waa sheeko xiise leh waxaan kaloo idiin hayaa soomaalidu xeer bay lahayd xafiisgeeday lahayd xaajada lagu qaada iyo xog ogaalla galay lahayd xumaanta daboolo oo wanaagga xambaarsan oo samaha wada xeeriyeyo xaqsoorro dhab ay lahayd waa hal abuure fu-aad cabdisalaan oo caawan ah barnaamijkan soo gaarsiiyey tixuu uga hadlayo dhaqan guurka ku dhacay soomaalida qayb kale oo ka mid ah waraysiga fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan xillaac ayaan sidoo kale idiin hayaa waa caawa iyo caweyska washington dhegaysta lagu magacaabo mascuud axmed maxamed xarbi oo barnaamijka caweyska washington la soo xiriiray ayaa iiga sheekeeyey sheekaan aad ugu qoslay ulana yaabay taasoo aan jeclaystay inaad adinkana igula caweysaan waa sheeko ku saabsan wixii ka qabsaday markii magaalo ku taalla dalka shiinaha oo uu meel fagaaro ah salaad ku xirtay isagoo shaarkiisana salli ka dhiganaya xarbi kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington sidee wuxu dhaceen casho anaa waxaan ku fikiray in aan meel gobola aado warshadaha ku yaalo sababto magaaladii waa ogtaa kana raadinayaan qiimo jaban marka waxaan ku fikiray meel gobol ayaa waxaa lagu sheegay in qiimo jaban ay taalla alaabta aniga raadinayo oo lix saacadood u jirta magaalada kuanzu oo la yihahdo shoobaay waxkaas nooc marka shoobaay inuu yahan jeclahay lix saacadood oo baabuura tareenkuna waa afar saacadood marka magaaladii ayaan aaday magaaladii markaan tagay salaadii waa lagu galay soonka casirka marka waxaan ku karsanaaday inaan meelan ku dukada raadiyo wax muslim aan raadiyey muuqaal muslina waxaa aan raadiyey qof koofi wato ama qof meenees ah oo xijaabay magaalada markaan in badan wareegay oo wareegay oo wareegay wax muuqaal muslim lahaan waaye salaadina waa la joogaa haye waxaan go-aanka ku gaaray inaan jidka ku dukado salligaygi shaatigaygii baan salli ahaan u dhigtay mobilka ayaan ka fiirsaday jihada oo qiblada shaatigaygii ayaan salli ahaan u dhigtay markaan shaatigaygii salli ahaan u dhigtay salaadii baan galay waa gartay salaadii markaan galay jeeneyska meeshii wax muslim me laga yaqaana maahayn jeeneyska marka meeshii maraayo waxay u qaateen arrin kale ayay ii fahmeen oo ah inaan tuugsanayo haye aniga markaa salaadii xertay jeeneyskii waxay ku fikireen ninkan afrikaanka ah oo meesha salaada ku xertay waxay ufikireen ayaga in ninkani uu yahay nin wax ka go-een oo lacag la-aani ku dhacday markaasi qof walba waxau jeebka ku hayay ayuu shaatiga ii saaray haye shaarka shilin laba shilin toban shilin labaatan shilin soddon shilin ninkaygii dhamaayo gacsadaahayo soo raadiyey in meesha badaca ka helo shaatigiisi lacag baa laga buuxiyey haya waa shaarkaa salaada u dhigata wuxuu yidhahdeen shaarka lacag waa loo dhigta meesha lacag baa uga dhigtayeen haye aniga salaad baan ku jiraa salaad baan ku jiraa calaamad baan waa isku daya in calaamad u bixiyo ah in aan meesha lacag lacag inaan u baxnayn laakiin markii aan gacanta wax yar muujiyey waxay u qaateen ba in ninkan uu faraxsan yahay uu dhahayo soo badi bahasha inaan leeyahay u qaateen waaba soo kordhiyeen raggii baa kusoo darsoomay ogeys baa kusoo darsoomay shaarkigoo dhan ba lacag buu noqday haye runtii salaadeydii baa iskasii watay markii aan salaada dhameeyey meel ayaa wax ka bilaabaan garoomayay ninkaygii ganacsada ahayo shaatiga lacag looga buuxiyey haye salaadii markaan ka baxay salaadii markaan ka baxay anigoo yaaban geesahaygii baa sishayey waxaan arkay in meeshu ay dad badanoo masaakiin dhinahayga taagan yihiin dadkii masaakiinta ahaa dhinahayga joogay mid kamid a ayaa shaatiga lacag ku jirtay siiyey waxaan qaado lacagtan uma baahna aniga haye ninkii aan lacagta siiyey waa iga fuqu waayey wuxuu dhahay waa inaad bartaa waxaan samaynaysay waa inaad bartaa si aan ugu tugsado oo aan lacag badan uga helo inaa barto actionka aad samaynaysa buda haye waxaan ku yidhi actionka aad samaynayay ma aha mid lagu tugsado waa mid ilaahay lagu baryaayay ma garatay haye waa iga suqu wax ugu sheegaan aan garan waayey marka sheekadaas ayay dhacday anigoo joogo gobolkaas marka waxaad ii sheegtaa waxaad ii sheegtaa marka afka shiinaaska ma jajabsataa mise si wanaagsan baad ugu hadashaa maya ma afka shiinayska waa jirta aad uma garanayo aad uma garanayo aad uma garanayo afka shiinayska laakiin dee raggu dadku isma fahmi waayeen mar walba waa isfahmayaan qof wuu fahmayaa waxa uu qofka rabo ama ama wax uu qofku damacsan yahay safarole isma fahmi waayo marka sheekadu waxay noqotay mid raadi ugu reebta asxaabtayda markaa u sheekeeyey oo magaalada aan kusoo noqday aad bay u qosleen aad bay u qosleen aad bay u qosleen qof walba qosal buu dhinac uga dhacay waxay u noqotay waxaan iloobi waayo waxaan iloobi waayo aad ayay ba u noqotay sheekada waad mahadsan tahay xarbi aad baan kuu salaamaya wala thank you inaad nala wadaagtay eh, sheekadaasi de sida tooska kuu qabsatay Absolute, masha allah masha allah adaa mudan walaalo
hal abuure fu'aad cabdisalaan oo intiinii dhegaysatay barnaamijkan cawayska washington toddobaadkii hore noogu soo gudbiyey tix guubaabo ah ayaa caawana waxa uu inoo hayaa tixuu ugu talagalay ama uga hadlayo dhaqanguurka soomaalida ku dhacay soomaalidu xeer bay lahayd xafiisgeeday lahayd xaajada lagu qaada iyo xog ogaallo galay lahayd xog ogaalladaasi marka waxay ahaayeen xumaanta daboolo oo wanaagga xambaarsan oo samaha wada xeeriyeyo xaqsoorro dhab ay lahayd xadkii aadmigu lahaa xiskii iyo garashadii xadaal baa lagu ridaye xaggee baa lagu socdaa xalaal dhaqashay lahayd xaaraan laga dhowrsado xajiinteeda laga durkiyo xan iyo ceeb bay lahayd xigtiyo xidid bay ahayd xidhiidh adag bay lahayd xaq dhowr maati ay lahayd xurmiya garashay lahayd xadkii aadmigu lahaa xiskii iyo garashadii xabaal baa lagu ridaye xaggee baa lagu socdaa xiisiya wacad bay lahayd xishood hiddo ay lahayd xirfado lagu xoogsadiyo xariir dhaqanay lahayd xigmiyo murti bay lahayd xusuus la qoray lahayd dhan iyo xilashay lahayd xisaabtan fog bay lahayd xadkii aadmigu lahaa xifkii iyo garashadii xabaal baa lagu ridee xaggee baa lagu socdaa marka waxaan isweydiinayaa bal meesha hadda dhaqankoo ficnaa ay soomaalidu lahaan jirtay eega iyo gardaraba lagu kala bixi jiray dhinacii looga guuray baan anugu ilaa al-aana su-aashaasaa isweydiinayaa waa garta laakiin eh, adoo raalli ah fu'aad eh, tixdan maxaa kugu soo riday maxaa kugu dheliyay maxaad aragtay
kolley waxaan arkay khilaafaadka soomaalida ee xalka loola yahay iyo soomaalidu in ayna ahayn dad xalka garan waayi jiray in ayna ahayn
haye ayaa igu dheliyey
haye maxaa helay baad is leedahay markaa xaggee laga galay baad is leedahay tixdu ma taabanaysaa halkaas waa dhaqan guur Xagu- waayo wax la yaqaanaa laysku haystay wax la yaqaanana waa lagu kala bixi jiray waa gartay hadda waxaan la aqoonin baa la isku haystaa waxaan la aqooninna waa lagu kala tagaa
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyskana waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysiga aan la yeeshay fanaanka da'da yar nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya
adduunyadan dusheeda umiyaha kuwadan nool adduunyadan dusheeda umiyaha kuwadan nool daa'imkeena buuraan ka doortay adigo daa'imkeena buuraan ka doortay adigo
heesta nafteeda iyadna waa xagga macalinka uma ka socotaa haye
hay marka heesahaga kuugu horeeyoo dhan een, waxay ka hadlayeen arrin ama qiso qusaysa macalinkaagii Ah.
fanka weli weliba heestan hadda waxay ahayd heestii lagu tijaabiyey markaan xidigaa geedka soo gelayay hay oo tijaabada lagaaga ayay qaaday ahayd oo tijaabada lagaga qaaday xasan dhuxul iyo axmed furme maxamed sadakaal ciro muuse muuse b k dhammaanta wika wada fadhiya heestan tijaabada lagaga qaaday
hay marka waad ku baastay ha waa si aan imtixaanka ku maray ahaydba oo xidigaha uu qalmaa baa la yidhi nimcaan ha waa gartay marka si aan hay de imtixaankaasi haddana ku guuleysan mabaan soo gelayba xidigaha ma- meelahaad ka heesi lahayd
ha marka heestan ahayd heestii aan xidigaha kusoo galay ee laga tijaabiyey macalinkayga kala ahaa waana qiso oo xadiis ka socotay marka ma adigaa xushay oo marka lagu yiri hees aad xidigaha kaga mid noqoto oo lagugu ogaado fankaaga heerku gaarsiisan yahay soo qabo mise iyagaa heestan Haa.
soo qabtay may markiiba horese la weydiiyey maxaad hees haysaa ama maxaad ku maybeed la weydiiyeyba heestan aan aada u xafidsanaa oo nin mudaahayey ayaan u qaaday haye
kadib wax dambada ma weydiinba halkiiba
ninkan kooxda ugu qalmaa baa la yidhi ha waa gartay xidigaha haddaan aanan kaba bixinba xidigaha dhallinyaro yaryar oo aada u wada cod macaan oo aada moodo in dhammaantood uu jacaylkii iyo heesihii ay qaadayaan uu ka wada muuqdaa ka buuxa marka xidigaha markaad adigu soo galayseen waxaad sheegtay in tijaabo lagaa qaaday kooxda xidigaha Haa.
marka qof walboo soo gelaya ma qof fanaan hore usii ahaaba mise waa koox ay barbaarisay een, xidigaha horta badanaa kooxdu xeero adag bay leedahay iyo dee markaa qofka fanaanka ama qofka adwaanka ama qofka waxu soo diraya xeerkaasunbu soo maraa badanaa fanaaniinta waa la tijaabiyaa tusaale ahaan haddii qofku aanu horay fan u soo marin laakiin uu cod macaan yahay oo uu istijaabin karo fursad ma la siiyaa
ha waa la siiyaa fursad yaa ka mid a dadkaasi ma ji- ma jiraan dad Waa noocaas oo dad- kale ah
ha waxaa jira fanaaniin badan oo ninka iga dambeysay oo ismaaciil banan ismaaciil yare anshax odo ninka kooxda kamid ah sanadkan dambe kusoo biiray sidoo kale ma la soo tijaabiyeena waa dhowr qof aan iga dambeeyey weeyaan waa gartay marka waxaad iga warantaa een, muddooyinkii dambe een, meelahaad maraysay magaalada muqdisho aad tagtay hadda waxaad joogtaa magaalada nairobi dalka kenya aad joogtaa Een, ma fankii baa halkaa kula galay mise waa socod kuu gaara wallahi fankan weeyaan fankan baa kay lagalay inaan insha allah waxaan kusuganayna dhammaan ummadda soomaaliya markasta ay joogtana aan ka dharkiyo fankayga hasilaha caafimka ugu gaarsiiyo
marka muddo dhan baad ka tumaysay dhowr habeen baad ka tuntay magaalada muqdisho sida ugu maqaalada ah meelahan aan ku arkay marka sidee dadka kuu xiiseynayeen ma heesehay xiiseynayeen ma fanaan da-yar bay xiiseynayeen ma in muqdisho dagaal ka soo kabanaysa een music laga tumi karo oo lagu caweyn karo xiisuhu muxuu ahaa dad fara badan oo aada kuu daawanayay aan arkayay isugu fanka unbu fanka unbu ahaa heesaha ay aada u xiisinayeen run ahaantii ana iyo kaaban kasii dheereeyay iyo kaana aada u xiisinayay maanta ka waanu mudeeyay anaan aada ugu faraxsanaa haye Ya, marka wallahi fanka ay aada u jeceliin markaas hadda haddana nairobi baa timid nairobi waa meel aada u weyn gaar ahaan soomaalidu aada u degan tahay fankii uu ka jiro Een, iyadana dhinaceeda wallahi nairobi way way shidan tahay haye
marka xafladan digna si fiican uu dhacday Een, boqol kiiba boqol waxa weeyaan wallahi dad aad fanka ula socda yaa kula dhigaya xafladdaasi
Een, waxaa ila socday een, xidigaha geeska xamda kuweyn cabdiraxmaan oday iyo maxamed xabibakaal ciro afar baan ahay marka adinkoo koox xidigaha ka mid ah baad ka tunteen magaalada nairobi ha marka hargeysay qaarna ka yimaadeen adigoo muqdisho marka safarkaaga dhinaca usoo leexiyey halkaasaa isugu timaadeen
may afarkeedaba hargeysaan qiimanay hargeysaan kasoo baxna afarkeedaba insha allah anaga imika kusalajin aan meelo kala sii marno oon u badanahay xataa inaan muqdisho sii marno insha allah marka fankii marka fankii xidigaha aada buu u baahaya sida muuqata ha waa in kusalajinaa meel kasta soomaali joogtana macagahaasa mahadleedaa waa gartay marka bal hees kalaan soo qabanaya hadda indhahayga ku dhacday adigana balila dhegeyso oo heesaaga ka mid a intaana su-aalaha kaa weydiin okay
wixii walba harka jacaylka cakuwii waabayda suntiisa waraaqiyataha xanuunka waraaqiyataha xanuunka wixii walba harka jacaylka شعبكوي وافيدا سنتيسا والراقية تاها حنونكا والراقية تاها حنونكا waxaad moodaa heesahaagu music si gaar bay dadka u taabtaa nimcaan haddaad sidaa u dareensan tahay anigu ma ogi laakiin ma dareensan tahay in heesahaagu ay dhammaantood ay dabaq gaara leeyihiin oo jacayl xaddhaafa uu ka muuqdo waan waan dareensanahay een, horta heestani gaar ahaan heestan aad baan u dareensanahay een, heestan waxaas kale waana saxin abdilaa jirfin ereyga laxankaba qisadana waa aniga xaqiiqi ka socotay abwaanka iigu celi magacii cabdixasiin cabdilaahi jibriil qeyb abwaan qeyb waa gartay heesta magaceeda maxaa la yidhahdaa jacaad sucaal ah waxyeelada gaadha korkayga wadnaha balitaabo garaaca wejiga ka akhriso dhibitiisa wejiga ka akhriso dhibitiisa waxyeelada gaadha korkayga wadnaha balitaabo garaaxa wajiga ka akhriso dhibitiisa wajiga ka akhriso dhibitiisa wanada iga qaado sucaade wanaagga la qayasu naftayda ka wargeli qalbigaaga jacaylka awey jacaylka wanada iga qaada sucaade wanaagga la qayibsu naftayda ka wargali qalbigaaga jacaylka way jacaylka waraabi hankaaga jacaylka xubnahoodayasha dareenka weynee wacadkii dhexdeena weynee wacadkii dhexdeena waraabi hankaaga jacaylka xubnaha wadayaasha dareenka weyne wacadkii dhexdeena weyne wacadkii dhexdeena rajada weydaynin dhankaaga wacaalha ka biixi sirteena wayaha laabtaada ku hayso wayaha laabtaada ku hayso waxaad arrinka ku dhufatay anigay si gaar igu qusaysaa tiri wax ma nooga taaban kartaa qisada inkastoo soomaalidu aanay jeclayn in arrimaha gaarka ay ka hadlaan haddana laakiin fanaan mar haddaad tahay nin fanaana oo bannaanka ay yaalaan wax waliba oo aad hees ku muujisay oo dareenkii bannaanka u yimid bal in yar nala wadaagda raalli een, heestan waxaa iyadna waa heestii ugu horreeyay inta kangaaya fanka kusoo galay Een, qisadan horta ana iga socotaa oo oo aniga aniga ayaa addoonka ula tegay kolley jacaylkiina ma maqla
dawaaba Aniga jacayl sida kuwa muuqata hooyan, haa, maalmahaasi horta waxay waxadaaf ahaa haye heestina dawa dawa ahaan baaba u qaadayba inaan ana ku dawoobo iyadna ay ku degto
dhakhtar baa soo qoray
Haa.
waa garta marka fan haye maasha allah walow anan gabadhii tacaysan haddana walaahi taasi xasuus gaar ayay walaalahay
marka heestani erayada maadaa ula tegay abwaanka mise qisadaad oga sheekaysay sida inta badan dhacda qisad ha waa gartay marka waxaad ii sheegtay inaydnaan iscalfan laakiin heestan markaad qaaday qofkii heesta ay ku socotay ma gaartay haye maxaa dareeno ka soo noqday
wallaahi dareenka adiga kasoo noqda wuxuu ahaa mid aan aan ku qabooday laakiin si calaftaa ka daba yimid waa gartay marka inkastoo calafkii meesha uu ka baxay oo de waa waa sidaad sheegtay calafkuna wuu jiraa een bani aadamkii doonistiisuna wuu jiraa haddana wax la sababsan kara ma jirtaa oo sabab noqday may guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heesta halkudhegeedu yahay ma waxbaa qarsoon ee uu qaado fanaanka nimcaan hilaac intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo qallanjadi haweenkiyo umataan isbaranay inkastoo qacdii hore sidii laylayo qays qisaadeenu inay yahay isku qoofan lahidood qalanjadi haweenkiyo umataan isbaranay inkastoo qacdii hore sidii laylayo qays qisaadeenu inay yahay isku qoofan lahidood ilaa qaatica shaqa balse waxaan quraysh yahay arda jeexa keenee